أخذت أخوض جديد المقال من القلب شعرا يجول ببالي بدأت أصلي على المصطفى وأثني على الصالح asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkani waa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan meel kastoo aad joogtaan ballanteennu waa inaan isku kaashanno fidinta dacwada waxaad ku soo dhowaataan darsiga lix iyo tobanaad ee manduumatulmaqaasi oo ka sheekaynaysa khasawaadkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaana inoo soo jeedinaya ashaykh casaam abuuyaxya
هم الله صفا سريرتهم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد waxaynu kusoo dhaajirnay manduumat almaqaazi axmed albadawi raxmatullahi caleyh khaswadii lixaad oo khaswatu bani suleyma ayaynu ka soo baxnay oo dhacday dagaalkii beder toddoba habeen kadib dhacday ayaynu ka soo baxnay waxaynu halka insha allahu tacaala ka bilaabanaa khaswatu bani qaynuqaac ayaynu ka bilaabaynaa sidaynu kusoo sheegnay kitaabka bidaayadiisa magaalada madiine iyo hareeraheeda waxaa degenaa saddex qabiil oo yahuudda ka tirsanaa waa bani qaynuqaac iyo banu nadiir iyo banu qurayda saddexdaa qabiil ee degenaa hore waxaynu soo sheegnay in rasuulku calayhi salaatu wasalaam heshiis uu la galay yahuuddaas wasiiqadaasna waxaa loo yaqaanay rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay kala seexdeen wasiiqatu almadiina ayaa loo yaqaanay bani qaynuqaacani marka waxa weeyaan qabiilkii koowaad ee yahuuda ee ballantaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ay la galeen ka baxay ayay ahayd kadib markaa dagaalkoodu saasuu ku dhacay dagaalkooduna wuxuu dhaco rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu aaday maalin sabtiya bisha shawaalna kala badh ay tahay ayuu rasuulku caleyhi salaatu wasalaam uu aaday rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayhi calanka waxaa u waday adeerkii xamza ibn cabdilmualib magaalada madiina wuxuu kaga tegay waali uga dhigay abulubaaba ayuu waali uga dhigay rasuulku calayhi salaatu wasalaam reer bani qaynuqaac shan iyo toban habeen muddo ku siman ayuu go-doon adag uu ku hayey waxaanay ka koobnaayeen toddoba boqoloo nin ayay ka koobnaayeen kadibna markii dambe waxay ku soo degeen calaa xukmihi bay ku soo degeen saynu arki doonno oo sheekhu inoo sheegi doonana waxaa markii dambe badbaadiyey oo ku mitiday ninkii munaafiq ahaa ee la ohan jiray cabdulaahi ibnu ubey ibnu saluul la ohan jiray ayaa ku mitiday faliqaynuqaacin fabacdahaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u baxay bacda macnaha khaswatu bani suleym liqaynuqaac likhaswati qaynuqaac ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u baxay qaynuqaacaasoo almutasadiina ahaa qaar u banbaxay ila alqiraaci dagaal u banbaxay alqiraac walmuqaaraca macnaa walmudaaraba inay dagaalamaan ayay u diyaar garoobeen qaynuqaacna nuunteeda waa muhallathu nuun weeyaano saddexda xarakaba way ku bannaantay qaynuqaac iyo qayniqaac iyo qaynaqaac intaba way ku bannaantahay oo ibnu maalik raxmatullahi caleyh ayaa kitaabkiisa muhallahaadka uu kaga waramo ayaa wuxuu ku lahaa tahliithu nuunu nuuni qaynuqaaca nuqila ayuu lahaa qaynuqaac in la tahliithiyo nuunteeda ayaa lasoo naqliyey qaynuqaacna waa qeybtaas ka tirsan yahuudda weeyaan waana qeybtii uu ka dhashay cabdulaahi ibnu salaam uu ka dhashay saxaabiga qiimaha badan leh uu ka dhashay asbaabtii markaa dagaalkaasi ku dhacay ayuu sheekhu raxmatullahi caleyh noo sheegay waxa weeyaan hum iyagu kashafuu waxay faydeen can muslimatin gabadh muslimada ayay ka faydeen isaaraha guntigeedii fahaaja markaa waxaa kacay xarbun dagaal ayaa kacay baynahum dhexdooda iyo walmuslima iyo muslimiin macnaha muslimiintii yahuudda dhexdooda dagaal baa markaa kacay oo asbaabtii dagaal ku dhacay waxay ahayd inay gabadh muslimada qaawiyeen haddii la faahfaahiyey marka waxay leeyihin culamaau siyar sida ibnu hishaamba uu warinayo gabadh ka mida gabdhi carbeed oo muslimada ayaa xoola keensatay geel iyo adhi ka kooban suuqii ay lahaayeen reer qaynuuqa ay lahaayeen kadibna nin tumaal ah oo yahuudiya oo iyaga ka tirsan ayaa waxay damacday inay alaab ka samaysato ayay damacday waana ag fadhiisatay gabadhaasina markaa way niqaabnayd oo wejigeed ugu qarsoonaa maadaama gabadh muslimadana ay tahay waxay damceen markaa nimankaa yahuudda ee khawathada ah waxay damceen inay wejigeeda arkaan ayay damceenoo ay niqaab ka qaadaan ayay damceen kadib way diiday wuxuu sameeyey markaa ninkii saa'iq ahaa ee tomaalka ah ee meesha fadhiyey ayaa wuxuu sameeyey maradeedii ayuu intuu meel soo qabtay buu meel sare ku xidhay si markaa markay kacdo ay cawradeedu markaa ay u muuqato kadibna iyadoo gabadhii aan ogeyn oo dareema haynin ayay hal mar kacday kadibna marad xaggee aaday kor bay aaday markaa farjigeedii ayay arkeen kadibna way ku qosqosleen way qaylisay qayle aada u qaylo dheer ayay qaylisay kadibna nin muslima uu meesha joogay ayaa soo booday ninkii markaa tumaalka ahaa buu qoorta ugu dheereeyey iyaguna way soo yaaceen oo ninkii muslimka ahaa ayay dileen kadibna dagaalkii saas ayuu ku dhacay waa dagaal dhanoo markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu galay gabadh la qaawiyey uu galay kam wa kam gabadh muslimada ayaa maanta caalamka lagu qaawinaya oo laga yaabaa telefishinada caalamkii laga daawado gabadhii maxajabad ahayd ee munaqamad ahayd iyada oo qaawanoo shaar iyo surwaal loo soo xidhay oo madaxana loo soo qaawiyey oo mar walba qajilaasa oo kaamirada korba dhinac fiirina soo eegaysa meeqa ayaynu aragnay tiro male sooma oo waxyaalaha keensanaya ee inagu waajibinaya ama inagu kicinaya inaynu dadka mustadcafiintaha dartood aynu dagaalano aynu jihaadno ilaahayna tabaaraka wa tacaala maqaasida jihaadka wuxuu ku daray in loo jihaado istinqaad almustadcafiin in loo jihaado wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illaah waalmustadcafiina min alrijaal waalnisaa kam wa kam baa maanta ereyada noocaasa ku celcelinaysa waa in dadka muslimiintii macnaha ay dareemaan in dadkaasi cid kale oo maqan aanan jirin intaas banaanka joogta ay u maqan tahay dhibta ay leedahay gabadh muslimada oo gacan cadow ku jirta dhibta ay leedahayna qof kastaa wuu dareemi karaa waa cawra weya cawradaasna waxay doonaan ayay ku sameyn karaan marka wuxuu dagaalkanina barayaa in dadka noocaasoo kalea in loo jihaado oo dagaalo loo galo oo nafta loo bixiyo inay tahay maqsad ka mid ah maqaasida ilaahay tabaaraka wa tacaala jihaadka wuu jideeyey hub iyagu kashafu way faydeen izaarahaa guntigeedii bay ka faydeen can muslimatin gabadh muslimada fahaaja waxaa kacay marka xarbunba dagaal baa kacay baynahum ay bayn alyahuud walmuslima wa bayna almuslimiin iyo muslimiinta dhexdoodii marka ninkii la oran jiray cabdulaahi ibnu ubay ibnu saluul iyo saxaabigii la oran jiray cubaadat ibnu saamit la oran jiray ayaa labadu waxay la ahaan jiray xaliif nimanka reer bani qaynuqaac saxaabigaas la oran jiray cubaat ibnu saamit markuu arkay waxay sameeyeen ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u yimi markaasu wuxuu ku uri yaa rasuula allah atawala allaha warasuulah wa abra'u min xilfi haaulaai alkufaar bilmacna ilaah yaa rasuulkiisa anigu aan weli ka dhiganaya nimankaasna haba yaraatee xilfi lama noqonayo kadib rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu u digey oo yahuuddaas uu u digay wuxuu ku yidhi wixii ku dhacay qoreysh yaan idinku dhicine warkiina ka laabta way diideeno waxay ku yidhaahdeen ma waxaad mooday oo annagana mooday qorayshoo kale nimanaan dagaal aqoonin oo macno aan lahayn asale intaad la dagaalantay ayaad annaga markaa nagu miqyaas nooga dhigasa nagu miisaamasaaad leedahay sidii wixii idinku dhacay ku dhacay maxaa dhaha qoraysh iyo idinku dhicine digtoonaada ayaadna leedahay wallaahi low xaarabnaak lataclamanna annaa naxnu naas ereyga noocaasa ayay ku faaneen laakiin markii dambe iyagoo qaxoontiya oo kabna luulaya kabna laalaadinaya ayay ilmahooda afka u qaateen sida bisado oo kale ayay ilmahooda afka ay ku qaateen low aamanat min alyahuudi kulliha zuhaa cashratin itadow liajliha wuxuu rabaa sheekhu raxmatullahi caleyh inuu inoo sheego asar ku soo arooray fi saxiixayn oo rasuulku yihi calayhi salaatu wasalaam low aamana bi cashratu min alyahuud la aamana bi alyahuud haddii toban ka mida yahuud ay rumayn lahaayeen yahuud oo dhan way rumayn lahayd ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam kii marka matniga inoo saaro wuxuu rabaa sheekhu idhaahdo nimankaa yahuuddu waxay ahaayeen niman rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka qustay oo iimaankooda xataa rajo aanu ka qabin bay ahaayeen low aamanat hadday rumayn lahayd min alyahuudi yahuudda hadday ka rumayn lahayd rasuulka kullihaa dhammaanteed zuhaa cashara toban wax ku dhow itadow way xanuuni lahaayeen liajlihaa ay liajli cashara tobankaa dartood ayay u xanuuni lahaayeen marka tobankaasi waa toban madaxa weeyaan ee laakiin toban ka mida rasuulka calayhi salaatu wasalaam way rumeeyeen macnaha iyo ka badanba way rumeeyeen laakiin maxaa looga jeeda tobanka waa toban madaxa ayaa looga jeedaa culimada qaarna waxay idhaahdeen waa toban khaas ayay yidhaahdeen oo reer bani nadiirna waxay lahaayeen madax caana ayay lahaayeen reer bani qaynuqaana maxay lahaayeen madax caana ayay lahaayeen reer bani qureydana maxay lahaayeen madax caana ayay lahaayeen marka culimada qaarkood waxay idhaahdeen rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu uga jeedaa tobankaas uga jeeda oo reer bani nadiir dadkii madaxda wahaa waxaa ka mid a nin oran jiray abu yaasir ibnu khatab iyo walaalkii oo xuyey ibnu khatab la oran jiray iyo kacab ibnu ashraf iyo raafic ibnu abilxuqeyq sad afartaa nin baa caan ka ahayd oo madax u ahaan jirtay reer bani qaynuqacna cabdullahi ibnu xaniif iyo finxaas iyo rifaacat ibnu yaziid ibnu zayd baan u jeedaa saddexdaasaa madax u ahaan jirtay reer bani qureydana azubayr ibnu baata iyo kacb ibnu asad iyo shamwiil ibnu zayd saddexdaa nin baa marka madax u ahaan jirtay marka saddex iyo saddex iyo afar haddii laisku geey maxay noqonayaan toban bay noqonayaan rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu ka hadlay maxay tahay tobankaasuu ka hadlaya tobankaasna axad la yidhi wuu muslimay haba yaraatee ma jiro oo lasoo wariyey ma jiro rasuulku calayhi salaatu wasalaam markaa maadaama ballinkii ay buriyeen wuu weeraray caaduu lilifsaadi facaada allaahu waqaynuqaacu ummahu lcizaahu awalu man gadara من يهودا وابن أبي سأل القرود نبينا وهم أصارى سطوته فأطلقوا وطردوا من طيبة الله أكبر عادوا وحي النقدين مكة يهودا للإفساد إلى الإفساد أي النقدين فعاد الله إلهنا تبارك وتعالى عقاب كيسي أي سؤالي جل وعلا الشيخ التلمام يا آيات القرآن كا سورة الإسراء أما سورة بني إسرائيل شيخ الله يقانه كسارات وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم إلى آخر الآيات مركز عليه عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا أيا ليري مركا مركز تو يهود أي قوقان أو أي سول لابتان أو كبر أي كانان إلهي تبارك وتعالى هو ديارني معي سيدي لو بابين لابو ديارنا إد بابيسا أيا لكيني إد لقصة اللي دينا شرط مها مركز تين نغضان مؤمنين نغضان شرط مها ahadi cuhuudda ka mid a adduunka soo martay waxaa ilaahi tabaaraka wa tacaala ku salhay hitler ninkii la oran jiray ayuu ku salliday markaasuu labaatan kun oo yahuuda ayuu qascadeeyey oo ciidankiisa uga dhigay maxay raashin iyo dagaal ciidan xaydha hilib ay ku dagaal galaan oo uga dhigay ilaahay ku dhawaadaan maxay inay baaba'aan ay ku dhawaadaan haddana way qooqa yihiin maadaama hadda qooqa yihiinna qooqoodaasi wax culaysa ma leh waxuu ilaahay tabaaraka wa tacaala diyaarinaya asbaabtii ay ku halaagsami lahayn ayuu diyaarinaya wayn codtume codunaa sidii bay u taagantay macnaha aakhirana waxaa u taalla wajacalnaa jahannama lilkaafiriinha xasiira gooshoodana aakhira ku seexanayana waa jahannamo uun weeyaan waqaynuqaac qaynuqaac oo alcummah ah niman wareersan ah alcizaah oo weliba aada u daliiliina ah alcizaa waa la'iib macnaa waa qofka liita weeyaan waa jamu cizahin weeyaanoo alcizana waa alla'iim weeyaan waqaynuqaac qaynuqaacaasoo alcumma ay almutaxayiriin ah kuwo wareersan oo arrintooda dhanba ku wareersan oo fii awdiyati dalaal ku wareersan alcizaah ee ah kuwa la'iibinta ee liita ah awalu man waxay noqdeen kuwa ugu horeeyo qadara ballanka ka baxa oo min yahuuda yahuud ka tirsan yahuudda macnaha saddexdii qole aynu soo sheegnay ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu cahdiga miithaaqa la saxeexday ciddii ugu horeysay ee ballanka ka baxday yay noqdeen qaynuqaac ayay noqdeen saasay marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam ay ballanka uga baxeen rasuulkuna uu ku weeraray wabnu ubayin ninkii ibnu ubayi la odhan jirana sa'ala wuxuu weydiistay nabiyana nabigeenna wuxuu weydiistay alquruuda daanyeerada weydiistay waa daanyeero macna waa jamcu qirdin weeyaanoo nimankan qaynuqaac iyo yahuudda ayuu sheekhu rabaa inuu ku sifeeyo maxay quruudu ku sifeeyo ayuu rabaa sababtu maxay tahay quruudu waxa weeyaan xayawaanka waxa ugu liita ee ugu xun weeyaan marka xumaantooda ayuu ku tilmaamayn dayeero ayay macna culimada qaarna waxay dhahdeen wuxuu saa ugu tilmaamay waxa weeyaan waa yahuudda dee qeyb ka mid ah maxaa loo bedelayba qirada waa khanaaziir ayaa loo bedelay marka waa ikhwaan qirada waa khanaaziir weeye marka saasuu sheekhu uu leeyahay quruudu uu leeyahay daanyeerri wax ka daranba weeyiin وابن أبي وعبد الله بن أبي ورأس المنافقين سأل وحو ويديستي القرود الدانيرة نبينا نبينا أي ويديستي وهم والحال بويديس هم يقولنا وصار صدوتي أوديسة قاركو قفلناين معنا يقول محابسة أو حرحران أيوة رسولك عليه الصلاة والسلام ويديستي رسولك ويمي صلى الله عليه وسلم ويقول رسول الله لمن كلي وريتولكي مدد يربان صوت تعاملان ما أنت وحرب إلى إي سي دي سيد بان meelaan ku noolaada ma garanayo gacan bay igu leeyihiin gallad bay igu leeyihiin rasuulku calayhi salaatu wasalaam korkii qabsaday ugu dhigi rasuulku waa ka jeestay haddana waa ka jeestay haddana waa ka jeestay markii dambe rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa isaga sii daayey macna waa isaga sii daayey sababta uu sii daayey maxay tahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam laaba ma aqoonin ya laaba ma aqoonin waxay culamada qaar yidhaahdeenba laa waxaa laga maqli jiray markuu tawxiidsanayo bas ashhadu an laa ilaaha إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله لكن رسولك عليه الصلاة والسلام وحلا ويديستي أو بنانا كرة أو بنا رسولك عليه الصلاة والسلام هبيرات وله مديدي رسولك عليه الصلاة والسلام ويسقى سيدة مركز فأطلقوا ولا سيداي مركا نمكا صار نكاسا لو سيداي وطردوا لكن وحلا عيري من طيبة يلا عيري طيبة واسم من أسماء المدينة ويا مقاعدة مدينة أي لا هاي أيو كم دي مقاعدة بدن أي لا هاي إيه مقاعدة مدينة أو طيبة أي كم هاي يو مدينة أي كم هاي مكان مقاعدة كم يا كم ده يثرب نواقي جاهلية أي لورن شيري لكن واقي تم ولا ديدي إلا إذا هذا يثرب قرآن كمان كوسا أرتي وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثربنا وخبر إيه حكاية وياني laakiin magac maaha loogu yeedhay maxay magaalada madiine loogu yeedhay waxaa laga xikaayoonayaa nimankii munaafiqiinta ahaa warkii ay dhaheen ayaa laga xikaayoonaya wa minhum waxaa ka mida manaa min bani qaynuqaac waxaa ka mida oo ka dhashay macnaha ashaahidu ninkii markhaatiga ahaa cabdullaahi la odhan jiray najlu salaaminna ahaa salaam wiilkiisa ahaa alcadiimu aljaah ee jaahisuna aada u weyna wana aada u qiimo badan ayuu ahaa rasuulkana calayhi salaatu wasalaam rumeeyey rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam ugu bashaareeyey janno isaga oo nool shaahidka iyo markhaatiga uu sheegayana waxa weeyaan aayadda qur-aanka oo alla uu yidhi qul ara'aytum in kaana min cindi illaah wakafartum bih washahida shaahidun min bani israa'iila calaa mithli washahida shaahidun shaahidkaas muxuu yahay waa cabdullahi ibnu salaam weeyaan bitakfiif allaam laamta waa la takfiir lama shiday mana wa minhum waxaa ka mid a ashaahidu baa ka mid a cabdullaahi najlu salaamina alcadiimu aljaahi ka mid a sida ku soo aroortay fii saxiix lbukhaari ku soo aroortay rasuulku calayhi salaatu wasalaam markuu soo jirooday ee magaalada madiine uu yimi ayuu u yimi cabdulaahi bnu salaam radia allaahu canhu marka wuxuu ku yidhi su-aalaan ku weydiinaya su-aalaha haddaad iga jawaabtidna wax ka jawaabi karaa waxa weeyaan waa nebi cid kale oo haba yaraatee ma jirto wuxuu ku yihi markaa su-aasha koowaad waxaan rabaa inaan ku weydiiyo calaamaadka saacadda shayga ugu horeeya raashinka ugu horeeya ee ahlujannuhu ay cunayaan asbaabta uu ilmuhu waalidkii ama aabihii ugu eekaado ama hooyadii ugu eekaado rasuulka calayhi salaatu wasalaam u jawaab wuxuu ku yihi intaad i weydiinaysidba hataaba malaku jibriil calayhi salaam uu ii sheegay ayuu rasuulku yidhi markaasuu yihi cabdulahi bnu salaam malakuljibriil yahuuddu cadow bay ka dhigtaan taasii ogo macnaha sii ogow ayuu ku yidhi markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam uga jawaabo wuxuu ku yidhi calaamaadka qiyaamaha ta ugu horeysa waa calaamaat alkubra waxaa loo yaqaano macna calaamaat suqra iyo waxaa jira maxay calaamaat alkubra baa jira calaamaat suqra way tiro badan iyagu calaamaat alkubra markaa ay ugu horeysa waxa weeyaan waa naarun taxshuruhum min almashriqi ila almaqrib waa naartii dadka soo ururinaysa weyn ilaa ardi almaxshar walmanshar ay soo keento oo shaama raashinka ugu horeeya ahlujannuhu ay cunayaanna waxa weeyaan waa zaa'idu kabad ilxuut xuutka iyo maleeya baasha maxaa dhaa beerkiisa inta yar laalaada intaasay cuntada ugu horeysa ay cunayaan weeyaan asbaabta uu ugu eekaado ilmuhu hooyadii ama aabihiina waxa weeyaan waa kalba kii biyuhii soo horeeyaan ayuunba ugu ekaanaya oo haddii aabbaha biyihiisu ay soo horeeyaan ilmu wuxuu raacaya maxay biyaha wuxuu raacaya waa in xagga raaderka ayuu raacaya haddii hooyadu ay soo horeysana waxaa raacaya wuxuu raacaya xagga raabtiga ayuu raacaya qolyahan hadda mucaasiriintii casriga ah ee qalabkan maxaa dhahdaa wax lagu fiiriyo arkee helay waxay leeyihiin khalaayaadka ay ka kooban yihiin manawiyaadka ragga iyo baweydaadka dumarka ka kooban yihiin ayaa midna wuxuu yahay afartan iyo sideed midna waa afartan iyo toddoba weeyaan raggu marka waxa waxay leeyihiin afartan iyo toddoba khaliyo ayay leeyihiin haweenkuna waxay leeyihiin afartan iyo sideed khaliyo ayay leeyihiin afartan iyo sideedda khaliyo ee marka haweenku ay leeyihiin waxay soo daayaan labaatan iyo afar bay soo daayaan labaatan iyo afarta kalema soo daayaan ragguna afartan iyo toddobada ay leeyihiin afartan iyo toddobadaba way sii daayaan laakiin way kala horeeyaan way kala horeeyaan mar marka waxaa soo horeynaya labaatan iyo saddex baa soo horeynaysa marna waxaa soo horeynaysa labaatan iyo afar baa soo horeynaysa haddii marka labaatan iyo afartu ay soo horeyso haweeneydiina ay soo daysay labaatan iyo afar labaatan iyo afar iyo labaatan iyo afar laysku daray maxay noqonaysaa waa afartan iyo sideed waa khaliyadii dumarka weeyaan tashbiiha iyo maxaa dhahdaa tacniiska labaduba meeshaasay ka imanayaan ayay leeyihiin culamada mucaasiriinta haddii uu soo horeysiiyo labaatan iyo saddexdana maxaa isku dhacaya labaatan iyo afartii haweeneyda iyo labaatan iyo saddexdii ninka waxay noqonaysaa waa khaliyadii ninka uu lahaa xagga tashbiiha waalidka iyo dakarka labadaba halkaasu markaa uu aadayaa ayay leeyihin wa aaya min aayaati illaah tabaaraka wa tacaala wey ilahay baaba tabaaraka wa tacaala ku dhaartay soo maha wamaa khalaqa adakara waalunhaa iyo alla tabaaraka wa tacala ku dhaartay markaasuu ashahaatay oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu rumeeyey kadibna wuxuu yihi rasuul allow nimanka yahuuddu waa niman been badan weeyaan ee qabla an yaclamuu islaamii waxaad weydiisaa waxaan hay weydii markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam yahuud wuxuu ku yidhi ayu rajulin cabdullahi bnu salaam fiikum balii qiimeeyu maana cabdullahi salaam markaasay yidhahan waa khayruna wabnu khayrina waafdaluna wabnu afdalina markaasuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadduu irrumeeyo ka waran acaadahu allah min daalika yidhahdi mana war iska fiiriya allah ka badbaadiya taas cabdullahi bnu salaam radia allahu canhu waa inta soo baxay wuhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu allah isla markii maxay idhahdeen ninkii hadda yamaanay maxay dhahdeen waa sharunaa wabnu sharinaa watanaqasuu caybay afka macnaha gacanta geliyeen markaasuu ku yidhi cabdillahi bin salam rasuulku yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waa tii hadda aan ku sheegay macnaha هذا ما كنت أخاف يا رسول الله warkii aan ka baqayay weeye waxaan rabay keliya hortu inaad ogaati maxay yahuud meeshaan ka taaganay qabla intaan ogaani maxay islaamnimadeeda hadhow beeba sheegi doonaan beenteeda soo horreyn lahayd runteeda kugu soo horreyso ayaan rabay iyo rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam uu ku yidhi marka cabdillahi bin salaam wuxuu ka mid ahaa maxay reer bani qaynuqaac ayuu ka mid ahaa intaan ku dayna insha allah maanta subxaanaka allahuma bixamdig ashhadu an laa ilaaha illaa anta استغفرك واتوب اليك وللدين ضحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال رجال